xaalado nolol xumi oo aada u daranahay wajahayaan qoysaskan oo kasoo barakacay degmada luuq ee gobolka gadow kuwaasi oo deegaansaday duleedka magaalada baydhabo baahiyaha ugu daran ayaa ah raashin la-aan hoyga oo aada ugu liita iyo caafimaad darro qaar ka mid a barakacyaashan ayaa maamulka koonfur galbeed iyo hay-adaha samafalka ka codsaday gurmud deg dega asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis ayaanu salaamaynaa maatidiisii anahay masaakiintiisii anahay saa luuq uga soo qaxnay bayrabaanu ku sugannahay nin galaas biyo ana siya sagaashan iyo shan kaam ayaa meesha ku dhisan kaamkaan ku degnay walaalahan ku degnayna iyagiibaaba baahanba qoryi iyo waxay gurtaan bayba weysayi biyana way weyseen baad la cuno iska dhaafe masaakiintii luuq ka soo qaxda halkan dharaaran oo wada baahan hood ilaahay taqaaniin ood uma- ummaddii rasuulka tihiin hay-adda sharafta leh maamulada madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa masaakiintan isagoo magantiisa ku jiraan cabdicasiis lafta gareen isagoo magantiisa ku jiraan waxaanu ka codsanaynaa inuu maatidan dhammaanaysa ee eber ka ah ee waxay meel ka soo qaada ayna haysan in aad degdeg gargaar degdega lala soo gaadhaan rabnaa waxaan ka salaamayaa meeshaan cabdicasiis maxamed lafta gareen khaasatan waxaan nahay dadkii ka soo barakacay luuq waxaan rabnaa haddii ilaahayna waxaan degannahay oon ku sugannahay laanta toddobaad ee isha ee Sheekh Abu Casharow Sheekh Casharow ayaan ku sugannahay waxaan rabnaa in gargaar naloo fidiyo waxaan nahay sagaashan iyo afar kaam muslim baan kusoo kordegnay muslimka aan kusoo kordegnay wixii tabartooda way noo qabteen waxna waa noo awoodi waayeen ee, dadka ee, luug ha ka qahi ya-na madiha ganiina galmindile ilaa boholyaas ilaa abogbuul naafimaal ilaa awboylu kureedkii idhahdo yaha ka gani madiha ganiina walaanyadaana onkoyni dhahadii waa kamashulsuna waqtigii una koyni haddii lakurooga gargaar kulley ilaahiya qabee una hata mahalan maanahalan ilaahay towfiin waafigi ee muslimiinta yu-anka qaramada mudoob heego samafalka ilaa kafiil madaxweyneka ah ilaa yurub iyo afrikaan adaan iyo mudoob in alla intiyaadinoo loo eh, ilaahiya mahadlee talada ilaahiya saaran taa saaran in ilaahiya mahadlee gargaarsi degdeg ah haniiqii wado yaan baahana ee, horjoogyaalkii oo kaamamka ee, sha- sharow ee, dad oo mehnay baraka'ay oo luuqa ku baraka'ay oo baahan dhibaataysan yahnay baraka'ay sidiisinba hadal jok dhiigaytan ee, dadkaasayti ilaahi hatab macnaha wal gargaare yaan baahanyin ini gargaar bini'aadamno maamul koonfur galbeed may ku codsadaane ini gargaarkaasayti bini'aadamno hala diiraan heedo samafalka may ku codsadaane ini dadkaasani kordegeen oo baahan dhibaataysan oo macnaha ee unuun wal hata macnaha wal una hata haaynhayna siine inka felanayn oo hata baahan may fadaana ini gargaar laha la diira may ku codsadaane abdaasiis maamed laftigaraan i maamul shay i heedo samafalka iskaashadaan may ku codsadaane ini gaarhaan sheebta sheesharow ee laka baahanye dad baraka ee luuga ku barakahay eedi eed macnaha aan roogaan si kastaba dadkan ayaa kasoo barakacay badankooda dagaallo beelo walaalo ah dhowaan ku dhex maray degmada luuq ee gobolka gadow